vanissa dagneg ayaa beenisay eedeymaha dagneg ayaa waxay ahayd wariyo fadhigeedu uu yahay magaalada new delhi ee dalka indiya iyadoo u shaqaynaysa dhowr warbaahinood oo laga leeyahay yurub waxaana shaqadeeda saxaafadda ee dalka indiya intii ay ku guda jirtay ay tahay wakhti ka badan saddex iyo labaatan sano dagneg ayaa waxa ay ka tagtay dalka indiya jimcihii qiyaastii hal bil kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi indiya ay u dirtay ogeysiis ay ku sheegtay in ay fulinayso howlo warbaahineed iyada oo aanan wax ogolaanshiyo ah oo gaar ah ka helin dowladda sida uu dhigayo sharciga jinsiyadda ee dalkaasi ee kun iyo sagaal boqol konton iyo shantii iyo qawaaniinta sharciyada ee laga soo minguuriya halkaasi wasaaradda ayaa ogeysiiskeedan warqadda ee loo diray gabadhaasi janawari siddeed iyo tobankeedii iyadoo lagu eedeeyey in ay warbixinadeeda ka buuxaan waxyeelo ayna abuureyso aragti qalqal gelinaysa dadka indiya ku dhaqan taasi oo kicin karta qalqalna gelin karta bulshooyinka dalkaasi ayaa layidhi qaarkood xilli ay ka jawaabaysa eedeymahaasi ayaa waxay iska fogeysay in warbixinadeeda ay yihiin kuwo abuuraya xaalado khatar leh oo qalqal abuurayo maamulka ayaa sidoo kaleeto ku eedeeyey dagneg in ay u safartay aagaga dhulka xaniban iyadoo aanan wax fasaxa haysanin wararka qaarkood waxay sheegayaan in wasaaradda gudaha ay ka codsatay inay keento kaarkeeda ogolaanshiyaha ee deganaasho dalkaasi in si sharci ah ay ugu noolaan karto uguna shaqayn karto dalkaasi indiya iyo sida ay ku haysato dagneg ayaa waxa ay guursatay nin u dhashay dalka hindiya wuxuuna u ogolaaday inay qaadato kaarka deganaanshiye ee dalkaasi ee o c i-ga ee dadku ay isticmaalaan ayagu ajaanibta ah dagneg ayaa soo saartay bayaan markii ay ka tagtay dalka indiya ayadoo tiri erayadan waxa aan ku qorayaa ilmo ama oohin indiya waa meeshii aan ku guursaday ayay tiri oon ku koriyey wiilkayga oo aan ugu yeero sidoo kale hooygayga ama ciideyda tani maahan markii ugu horreysay ee dagnek ay arrin noocan oo kaleeto ah kala kulanta mas-uuliyiinta dalka indiya waxaa bishii sebteembar sanadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii lagala noqday ogolaanshiyaheeda wariyanimo ay ku shaqayn karto waxay tiri dowladdu waxa ay diiday xaqaygii ahaa in aan ku shaqeeyo saxafi ahaan dalkaas inta aan joogo iyadoo aysan bixinin wax sabab ah iyo cudurdaar iyo dhegaysi la-aan intaasi kadib ayaa wasaaraddu hal mar aysan ka jawaabin sidoo kaleeto codsiyadeeda soo noqnoqday ee ku aadan in sharaxaad laga bixiyo ama dib u eegis lagu sameeyo tallaabooyinka gardarrada ah ee lagu qaaday gabadhaasi sida ay tiri intii haddaba ay ku guda jirtay howlaheeda shaqo ee saddex iyo labaatanka sano ee warbaahinta dalkaasi indiya dagnek ayaa waxa ay warbixino ka qortay qaybo kala gedisan oo dalka indiya ah iyo sidoo kaleeto dalalka ku dhowdhow sida afghanistan bangaladesh nepal bakistan iyo sirilankaba sanadihii lasoo dhaafay waxa ay warbixinadeeda mawduucyo kala gedisan ay ku jireen kuwo ay kaga hadashay ra-iisul wasaaraha dalkaasi narendra modi iyo sidoo kaleeto indiya kor u kaca xoogaga hinduuga ah xuquuqda dadka keymaha ee dalkaasi xaaladda siyaasadeed ee indiya ee indiyada ee maamusho kashmiir iyo kacdoonka mooski ee bartamaha dalka indiya warbaahinta v o eda ayaa imailo waxay u qortay xafiiska xogeyaha arrimaha gudaha ee dalkaasi indiya ajey bahala si uu markaasi codsigaasi faallo ee ku saleysan arrimaha keenay in shaqada laga joojiyo lagana eriyo dalkaasi dagnek ay kaga jawaabaan balse wax jawaab ah ilaa iyo haatan kama aysa bixinin